الحمd للh ثناء لله ثم الصلاaة والسلاaم عlى رsuuل اللh صلى الله عليه وسلم رb clمna وذkrna waa caشhirkii toban iyo saddexaad kitaabka تdhiibka fي أdilaة mتن الغاaية والتqريb fasl hada fasil sheega matruukayo laga tegey waxaa laga hadlayaa qofku hadduu salaada intuu tukanaya shay ka tago saddex mid buu noqonayaa shaygaas inuu faral ka tegey inuu sunno ka tegey hay-a ka tegey midkood wey ku shayga laga tegey min asalaati walmatruuku kan laga tegay min asalaati salaada xaggeeda halaathatu ashyaaa shayaal oo saddexa midkood wey fardun faral sunnatun sunne wa hay-atun hada quruxda u ahaaya falfardu faralka haddii laga tago laa yanuumu kama naa-ib noqdo canhu xaggiisa sujuudu sahwi sujuudu sahwi kama qofkii sujuudimaado dhihi maayo faralkii aan ka tegey sujuudu sahwigaasaa naa-ib ka ah oo bedel ka ah ma dhahayo ma suuroobaysa wey waa in faralkii lala yimaado rugniga waa in lala yimaado baleh waa kasakarahu haddou xusuusa faralkii walxaal azamaanu zamankii qariibun mid dhow uu yahay ataa waa la yimaadaa bihi faralkiibuu la yimaadaa faralkiibuu la imaanaya mar haddii waktigu dhow yahay la imaanaya faralkiibuu la imaanaya markaas hadeer dhow buu kasoo tegey hadeeru xusuustay isla markaas ba hala yimaado faralkii uu ka tegey mar haddii zamanku dhow yahay ku dulbinaynaya markuu faralkii ka dambeeyo la imaanaya salaadii halkaasu kasii wadaya waaye rukuucdiibaba ka tegey markaasoo xusuustay wuu ku noqonayaa waqtigiina waa dhowyahay markaas maalan tusaale ahna wuxuu u sujuudayaa lisahwi sujuudu sahwi ayuu la imaanayaa rawa lbukhaariyu can abi hurayrata radia allaahu canhu qaal sallaa waxaana tujiyey buu yidhi binaa hanaga haddaan saxaabada haddaan annabiyu nabigaana tujiyey sala allahu caleyh wasalam alduhra buu na tujiyey aw ilcasra ama casr kolley mid bay ahayd ama duhur ama casr fasallama nebigu salaaddii oo ka baxa faqaala wuxuu ku yidhi nabiga dulyadayn ah dulyadayn macnaha ninkaas qofkas laba gacnood waa leeyahay dulyadayn waa yahay ninkaani dee waa gacno dheere wey waa nin gacno dheerdheer buu ahaa ninkaasaa wuxuu yidhi asalaa rasuulallaahi nuqisad mal anaqasad ma nusqaanta salaadii ma waxbaa laga dhimay maqaar baa salaadii la jaray ma la nusqaamiyey faqaala nebiyu baa yidhi sala allahu calayhi wasalam liasxaabi axaqu yaquulu uu leeyahay ma xaq baa ma run baa ma sax baa axaqun maxaq baa maa yaquulu waxa uu ku qowlayo ninkan dulyadayna salaaddii baa qaar ina ka dhim qaalu waxay dhaheen fasallamkaday ragcatayni oo ukhrayeyni kale laba ragcadood oo kale awal markuu nebigu laga tukado salaadii ka baxa dee saxaabigan wuxuu yidhi salaaddii mayaa nabi allow la gaabiyey maxaa jira maanta duhur iyo casar mid bay ahayd labadii waa la hadlay wuxuu yidhi jiraa waxa dulyadayn leeyahay haa bay dhaheen laba ragcadood buu u kacay uma sajada markuu labadii dambe tukadana wuxuu sujuuday nebigu sajdatayni laba sujuudood oo sujuudu sahwi sajdatay sahwi sidaasaa la samaynaya wasunnatu sunnada laa yacuudu uma noqdo qofku hadduu ka tago ilayhaa xaggeeda bacda talabusi intuu gudagalay dabadeed bilfardi faral qofku intuu faral gudagalay dabadeed sunno laga tn maayo taxiyaadka hore ka tegi waa kacay faral iyo istaag buu gudagale markaas wuu xusuusta usoo noqon maayo taxiyaadkii ka tegay baan aan ka tagaan usoo noqonaya ama qunuudkii aan kaamada waay laakinahu qofkaas sunnaha ka tegay yosjudu isna waa sujuudayaa lisahwi sahwi canhaa sunnada uu ka tegay salaada markuu dhammaysto buu sujuudu sahwi la imaanaya rawaan cabdilaahi cabdilaahi waa ibni radia allaahu canhu annahu qaala wuxuu yidhi sallaa lanaa annaga oo saxaabada waxaana tujiyey rasuulullaahi nebi muxamed sala allahu calayh wasalama ragcatayni laba ragcadood min bacdi salawaati salaadaha qaarkood nebigu waa ka istaatayni laba ragcadood buu ka kacay oo min aduhri ah laba duhurkaabuu nebigu ka istaagay ma atixyaasan uma qaama waa kacay falam yejlis faqaama naasu dad nebiga maciis falamaa qadaa salaatahu salaada markuu dhammaystay wanadarnaa aan sugaynay tasliimahu salaamo naqsigiisa assalaamu calayku inoo dhah anagoo sugayna kabara markaasoo kibaarta allahu akbar buu yihi qabla tasliim salaam naqsiga ka hor sujuud sujuud saawi ah fasajada sajdatayni laba sujuudood buu sujuuday walxaluwa jaalisu nabigu uu fadhiyo uma sallama waa salaamo naqsada sujuudu sahwigii dabadeeda uu ka baxa waaye lafdigaa hore oo aan soo marnay wa nadarnaa nadarnaa intadarnaa wey waxaan koranay inuu salaada ka baxayo wandur waxaa fiirisaa bogga tirsigiisu intaa yahay warawaa ibnu maajah wa abu daawuud wakhirat ibni shucba qaal qaala rasuul lahi sala اllah alay slm nebig ilaahi wuxuu yidhi idaa qaama axadukum min aragcatayni midkiin markuu ka kaco laba ragcadood falam yastatim ma uusan taam noqon qaa'iman xaliya mid taagan uusan dhab u istaagin falyejlis hal fog ma gaarin xoogaabu hinqaday halkan dhowuu marayaa ha noqdo xadulqiyaam ma gaarin waidastatama markuu taam noqdo qaa'iman xaliya mid taagan xadulqiyaam hadduu mar gaarana falaa yejlis yuusan fadhiisan wayasjudu waa sujuuday sahwi sahwiga labadiisii sujuudood ayuu qofkaasi sujuudayaa waa kaas baa muhiima weeye sujuudu saawiga dadku markay salaada xoogaa khalal ka dhex galo iskaga dhex yacdo qof baa meelo u dhaqaajiya garan waaye wax laga raba iyo wax lagu leeyahay iyo meel si uu sameeyo marka waa muhiim baabkaani waidaa shaka qofku markau shakiyo may hay-adii baan ka tegay wal hay-atu dheh hay-ada hay-au ka tegay laa yacuudu ilayhaa uma noqdo bacda tarkihaa ka tegiddeeda dabadeed u noqon maayo wax allaale wixii hay-aad ah hay-aadku waa soo marnaade shan iyo toban buu noogu soo tiriyay kitaabkan waay dib baa u fiirinaysaa hadaadan kor ka hayn wixii hay-ah hadduu qofku ka tago u noqon maayo walaa yasjudu hadhowna u sujuudi mayo lisahwi sahwin sahwi sujuudu sahwi canhaa hay-aadka xaggooda sujuudu sahwina la imaan maayo waa licadami ta'akudiha adkaanteeda la-aanteeda iyo wa cadami wuruudi sujuudi sujuud soo aroorideeda la-aanteeda fiiha dhexdeeda sujuud soo aroodhay inta laga tegay hay-a loo sujuudayna lama hayo layskumana adkayn hay-aadka hay-aadka maxaa ka mid a gacnahan kor loo qaadqaadaya buu ka tegay qofku waayo marka la rukuucayo marka la sujuudayo hay-a weeye ma ogta gacantii iyo bidixda midig iyo bidix inuu saa isku dul saaro ka tegey waa hay-o wajahtu wajhiya buu ka tegey acuudu billaahi buu ka tegey isticaadadii salaadii kor loo akrin lahaa uusan kor u akrin hoos buu u akhriyey meedii hoos loo akrin lahaa buu kor u akhriyey aamiin buu ka tegey suuraddii buu ka tegey faatixada dabadeeda la akrinayey samic allaahu liman xamidahu buu ka tegey ya waxaa iyo wixii la mid ah hadduu ka tago loo waxaa weeyaan looma noqdo horta kuwaasaan kasoo tago waa u noqonayaa ma jidho markii salaada dhammaatana sujuud saawi lelama yimaado saasaa ula soconaysa waidaa shaka qofku markuu shakiyo fii cadadi maa shay tiradiis ataa uu la yimid bihi maagaba oo min arakacaati ragcado ah tirsiga ragcadaha uu la yimid buu shakiy saddexbaa ma afarbaa ma labaa tiradii buu shakiyey banaa wuxuu ku duldhisayaa calal yaqiini inta uu la hubo inta yaqiintaabuu ku duldhisayaa oo ku socodsiinaya inta yaqiintaa ha qabsado saddex iyo laba kee yaqiina tirsiga yar baa yaqiina labadau qabsanaya afar miyaa maraysaa mise saddex ragcadood tirsiga yaroo qabsanaya saddex buu qabsanaya yaqiintuu ku dhegaya wahuwa yaqiinkuna al aqalu waa midka yar tirada yar weeye wasajada hadhowna wuxuu u sujuudayaa lisahw saddex ragcadood ha qabsado ragcad afraad hala yimaado sujuudu sahw hadhow hala yimaado maxaa yeele waxaa dhici kadha inuu markii hore afar marayay eer midaani mid shanaad noqotay rawaa muslimu can abi saciidin radia allaahu canhu qaal qaala rasuulu اllaahi salى اllahu عalayhi wasalam nebigu wuxuu yidhi idaa shaka axadukum midkiin markuu shakiyo fii salaatii salaadiisa dhexdeeda oo falam yadri ousan ogaan kam sallaa intuu tukaday intuu tukaday buu garan waaye alaaan saddex ama arbacan afar inuu tukaday saddex mise afar falyadraxi shaka shakiga ha tuuro walyabni hana ku dhiso calaa mastayqana intuu yaqiinsaday oo hubaalka ah uma yasjudu waa sujuudaa sajdatayni qabla an yusalima intuusan salaama naqsan fain kaana hadduu yahay sallaa kii tukaday khamsan shan afar bowba markuu afarta ka dhiganayay ilaa afartii afar iyo saddex iyo afar kee weeyo isina saddex buu qabsaday ilaa afar beeba ahayd marka horeba tan u kacoo dambe waaba shan shan hadduu tukaday shafacna way shufcu bay uga dhigayaan labadan sujuudood lahu qofkaas salaatahu salaadiisa shufci uga dhigayaan shafacna waa u shufciyeynayaan shufci waa maxay tira isleeg washafci walwatri soo ma tira isleeg iyo tira isdheer soo ma shafacna marka labadan sujuudood shanta ragcadood oo tukaday waxay ka dhigan yihiin labadan sujuudood oo kale iyagoo shufci uga dhigay shafci uga dhigay isku leekeysiiyey kow wain kaana hadduu yahay sallaa mid tukaday itmaaman mid tukaday taamyeelid liarbacin oo taam yeelay markii horeba saddexdoo qabsadaaba sax ahayd ragcadda kaloo istaagana tii lagu lahaa afraad bay ahayd tusaale ahaan kaana taa marakan labada sujuudood waxay ahaanayaan tarkiiman sanbooreyn lishaydaani shaydaanka lagu duleynaya sanbooreyn shaydaanka shakiyada iyo waswaaska iyo dadka ku ridaya markay salaada galaan xisaabaad kaloo ku furayaa marka shafacna waxa weeyaan jacalnahaa waxay uga yeelayaan zawjan tira isdheer waxaan leeyahay tira isleeg zawj tira aan tira haldheeri lahayn ee siman labo afar lix yaa kamaa yenbaqii sida ay dow tahayba an takuuna inay ahaato tarkiimanna macnaheedu waxa weeyaan iqaadatan care iyo waidlaal iqaadatan yaa kaciishin ciil iyo shaydaanka iyo waidlaalan dulayn waa weyaan waxa weeyaan wlkaadimiina algayda soo maha waa algayd waa carada marka iqaadatan ka caraysiin iyo waidlaalan dulayn waay liyagiida bihim lkufaarna soo maha meel kale waay waay meelaas badan baa jira saas kale ah halkaas saasaa looga soo degay wasujuudu sahwi sujuudka la yidhaahdo sujuudu sahwigu sunnatun waa sunne liannahu lam yushrac looma jidayn litarki waajibin waay waajibka tegiddiis waa sunne wa maxaluhu maxalkiisu marka sujuudu sahwiga lala imaanayo qabla salaami intaan la salaama naqsan ka hor weye madhabka imaam shaafici waa saas kamaa habata sida sugnaaday fi axaadiid اlmutaqadima axaadiidta hadda aan soo marnay sidaan kusoo marnay waa intaan salaada laga bixin baa lala imaanayaa sujuudu sahwiga xilligaasaa lala imaanayaa waaya sujuud waxaa jidha la yihaahdo sujuudu shukri maala suuratu saad waqara raakican anaaba miyay ahayd waa sujuudu shukri baa layidhi ee sujuudu tilaawo maaha sujuudu tilaawadu afar iyo toban meelood bay qur-aanka kaga jirhaa suurat alcaraaf suurat alracd suurat alnaxli suurat lisraa suuratu maryam suurat alxaj labaa iyada ku jira suurat alfurqaan suurat alnamli suurat sajda aliflaamiim asajda weeya suuratu fusilat suurat alnajmi suurat alinshiqaaq suurat alcalaq waa iqra afar iyo tobankaa meelood wey inta kale waa meel meel ilaa suurat اlxaj mooyaane waa laba meelood war cadaaday waxaa kale waxaa jira waa hal sujuuda sujuudu tilaawada aayad buu maqlay suurad ku jira sujuudu tilaawa sajdatu tilaawa waay markaa wuu sujuudi karaa waa inuu qofka dahaaro qabo waa inuu qiblada u jeensado allahu akbar waa inuu yihaahdo waa inuu sujuudo hadhowna inuu kasoo bo- ka baxo assalaamu calaykum assalaamu calaykum iska sujuud oo iska hore iskaga soco maaha nidaam bay leedahay ee dad badan hadda sameeyaan sujuuddiina xubnihii sujuudda waa in toddobadii xubnood waa in lawa- laga wada sujuudo dad hadda qur-aanka marka akrinayaan gacanta inta kitaabka saa ugu qabsadaan sujuudaan bay soo noqonayaan ma sujuudin sujuud waa ka maqan tahay xubnihiiba ma dhigin ya waaya ama sujuudo misna iska akhriso waa inuu ka baxo asalaamu calaykum waa inuu yidhaahdo waaye waxaa kale oo halkan ayana ku jira waa iska baab cilmi badan hadda baabkaani waxaa ku jira halkan qofku intuu aayad akriyo inuu ujeedka u akriyayba ay tahay aad sujuudid ya ma habboona hadduu aayaddii sujuudda soo celceliyo markuu akriyaba waa laga doonayaa sajdatu tilaawa sujuudu shukri maxay tahay iyadu nicmaa qofkii hela nicmaa u xasishay markaas ama dhibaataaba ilaahay ka qabta isna waa inuu dahaaro qabo qiblada qaabilo sujuudi la dhaco sajdatu shukri salaatu shukri baan tukanayaa dadku iska dhahan salaatu shukri waa meelo kale ha looga hadhadlay laakiin waxaa la yidhaahdaa sajdatu shukri ayaa sujuudda la yidhaahdaa masaladaasna halkaasaa la dhigay waaya kor uga bax marka faslun haadaa faasil wey waxaa laga hadlayaa shan waqti oo aan salaad la tukan karin yaa salaadaasoo aan sabab lahayn waxaa la tukan karaa salaad sabab leh bes waa khamsatu awqaatin waqtiyaal oo shana laa yusallaa fiihaa dhexde haddaadan baran baabkan ama kitaabakan ama kitaab la mid a dee waqtigiiba ma kala taqaanay waqti salaad la ogol yahay iyo waqti aan la ogolayn ilaa qofkii cilmigiiba ma haye cilmiga muhiimadiisa fiira tii kale waxaa la dhahay maxaas hadda salaadan u tukatay ma yaqaan qofkaani marka shan waqti wey laa yusallaa fiihaa lama tukado ilaa salaatun salaadaasoo lahaa sababun sabab u ahaaday shantii waqti tiri bacda salaati subxi subaxa salaadiisa dabadeed lama tukan karo ilaa salaad sabab lama yeelin xataa tadluca shams ilaa qoraxda soo dhalanayso taasi waa masalo waa inay qoraxdu rubisaac qadar soo socoto waa cinda duluucihaa markay qoraxda soo dhalanaysa lafteeda taana lama tukan karo xataa tatakaamala ilaa ay ka kaamil noqoto si fiican usoo baxdo oo watartafica ka kor noqoto qadra rumxin waran carbeed qadarkiis adiga qiyaasaada markaa saa dhahday baa isleedahay qadar waran la-eg bay soo socota laakiin dee masaafada ay jarayso wallaahu bihi caliim wey waxa inuu ilaahay ogyahay wax sahlan maaha halkii bilbiriqsi qoraxdu waxay jaraysaa masaafo aada u dheer wax isku dhow dhow maaha halkaana ka soo baxda halkaan dhowo u dhacdo qoraxdu maaha cirka intaanu kale taaka kula yahay waa wax tiro badan wey waaya waida stawat markay cirka ku ekaato kala bartamaha cirka markaas lama tukan karo xataa tazuula ilaa ay ka zuulayso maalinta jumcada waa la ogolyahay laakiin wa bacda salaati alcasri casarka salaadiisa dabadeedna casarkii baa la tukaday salaad la iskagama kici karo bilaa sababa xataa taqruba ashamsu ilaa qoraxdu ka dhacayso galabtoo dhan wa cinda alquruubi qoraxdu markay dhacaysana salaad lama ogolo xataa yatakaamala guruubuhaa dhicitaankeedu ilaa ka buuxsamo ka kaam macabaalka dhigata maaha iyadoo dhan ka dhacdo wey shantaa waqti lama tukan karo ma karaahiya kutubta qaar baa karaahiye ku sheegaya laakiin karaahiyadaas haddii la cabiro waa karaahiyatu taxriim xaaraam wey way- waa- wa yaxrumu haddii la cabirana laga yaabo safiina ina cabiran kuwa lamidka waa xaaraam waa sax lama ogola xaaraan wey hadduu xirto xataa ma xirmayso isagaa iska rukuucayo iska forfororsanaya kaba kama jiro wax ka jira mare waa salaadee salaadaan sabab mutaqadimana lahayn sabab muqaarinana lahayn weeye sababba ma leh ama waxay leedahay sabab mutaakhira taa wey midda la diiday lambar buu ka qabtay waa saddex aniga xaggeyga rawa الbukhaariyu وmuslimu can abi saciid اlkhudriy radi allahu canhu qaal samictu rasuul اlahi sal ه alay slm yaquul laa salaata wax salaadihim ma jidho bacda subxi subaxa ka bacdi xataa tartafica الshamsu ilaa qoraxdu ka soo kor noqonayso walaa salaata wax salaada salaada ma ahaanin bacda alcasri casr ka bacdi xataa taqiiba الshamsu ilaa qoraxdu ka dhacayso laa baa la cabira waa nfyi wاlmuraadu bnfyi nfyiga hadda waxaa looga jeeda hunaa halkan annahyu laa salaat wax salaada ma ahan sooma waxay ka dhigan tahay yaan la tukan nahyi nafyigan almuraadu bihi annahyu laa naafiya iyo laa naahiya baa kala jira soo ma laadan hadda naafiyadahay nahyi baa looga jeeda waa xagga naxwaha ey laa yusalliyana yowsan tukanin waa nahyi sooma waa la dili axadun qof fii hadihi اlawqaat waqtiyadaas warawaa muslimu can cuqbata cuqbata bni caamir radi allahu canhu qaal ثalaaثu saacaatin saddex waqti saddex saacadood kaana wuxuu ahaa rasuulu llahi salى اllahu عalيه wasalam yanhaanaa kii naga reeba an nusaliya inaan tukano fiihina saddexdaa waqti dhexdooda wa an naqbura inaan qabriyeyno oo qabriga gelino mowtaana dadka yaga dhintay dadka yaan la aasin saddexdaa waqti yaan la aasin dadka waqtigood hadda ka hor ma maqasha saddexdaa waqti dadka yaan la aasin waay cilmigu badana waa cajiib kow xiina tadlucu shams qoraxda markay saa usoo dhalanayso baasiqatan xaalata sii soo muuqanaysa xataa tartafica ay kasoo kor noqonayso salaadna yaan la tukan midna yaan la aas kow waxiina yaquumu markuu istaago qaa'imu dahirati dahirada duhurka keeda istaaga cirka ku kala baranta qoraxdu salaad yaan la tukan midna yaan la aas maalinta jumcada ka rib waa la tukan karaa markata waqti kale ay haray waxiina waqtiga tadiifu shamsu qoraxdu u iilato lilquruubi dhicitaanka sii dhacayso yaan salaad la gelin midna yaan la aas marka haddii meydku iskaga aado xilligaas waxaa la diidayaa in qofku la suga meydka xilligaas yidhaahdo waxaan la sugayaa xilligaas ay soo baxayso ama ay dhacayso ama kuga aadanta cirka bartamiisa haddii laakiin iskaga aado ya sida hawshii loo haya iskaga aad culimmadu waxay dhahaan laa bas lakiin in lagu aadso horta lama ogolo waayahay waa yaan lagu aadin warkaas qabso adugu baasiqatan waxa weeye yadlucu qar qarsuhaa jurmigeedu soo dhaalanayo qars qalfoofka qoraxda jurmigeeda waay qaa'imu dahiratina waxaa weeye ishtidaadul xari kuleylka darnaantiisu markuu istaago duurka wa asluhu wuxuu ahaa nal baciira neefka geela idaa kaana markuu ya baarikan mid fariisanayo lugaha jilbaha dhulka ku dhufanaya qaama waa kacaa min shiddati lxari kuleylka darnaantiis rarankaa kuma fadhin karay bul buu leeyahay neefka geelah geeley baa la ahaan jiray waaye tazuuluna waxa weeyaan tamiilu markay iilato can wasadi samaay ilaahay cirka dhexdiisa xagga uga iilanayso ha loo kaadiyo salaadda iyo meydka tudiifuna waxa weeye tamiilu ay iilato xaalas firaarihaa isfiraarka jaalla jaallan boroborowga xilligiis qoraxdu sii dhacaysa wey wannahyu fii maa sabaqa intaas aan soo marnay nahyiga ku jiraa waa litaxriim xaaraam noqosho wey xaaraam wey wa amaa maa salaad amaa maa midka amaa maa lahaa salaada u ahaaday sababun fa tusallaa waa la tukadaa fii kulli aqawaati waqtiyadoo dhan baa la tukan karaa salaaddu hadday sabab leedahay dad baa mooda salaadoo dhan in la diiday meeshaan oo fahamkuusi ka noqdaa salaaddu hadday sabab leedahay shantii waqtiyoo la diiday xataa waa la tukan karaa mafhuum waa la tukan karaa naflan kaana sunno ahaatayaa am fardan faral ahaatayaa dalla calaa dalikana waxaa tusiyey maa rawaahu lbukhaariyu wamuslim can anasin radi allahu canhu can nabiyi sala allahu aleyh wasalama qaal nebigu wuxuu yidhi man nasiya salaatan qofkii salaad halmaama falyusalli ha tukado idaa dakaraha marka xusuus waqti lagama reebin salaada wau halmaa sababay leeda qalihii baa tukan ka dhaa raatibada kaa tagtaa tukan ka dhaa waktiyadaa la diida wakti ka mid a haddaa masaajid soo gadhi baa taxiyatulmasjid tukan ka dhaa waa caadi laa kafaarata lahaa salaada la halmaamay kafaaro kale uma ahaanin ilaa daalika tukashadaa mooyaane waa in la tukado qaala tacaala waaqimi الsalaata lidikrii suuratu daha afar iyo toban ayadda ah waa lidikrii xusidayda ama litadakuri wmaana waa u daliil rawaahu اlbukhaariyu wamuslimu can umi salamata radia allahu canha anahu salى اllahu alayh wasalam nebigu umu salama abu salama ka dhintay xaaskii nebiga waay sallaa ragcatayni laba ragcadood buu nebigu tukaday bacda alcasr salaadii casar oo tukado laba ragcadood oo kale aaday nebigu oo tukaday fasa'altuhu can dalikaan weydiiyey nebiga nabi allow faqaala wuxuu yihi maxay tahay bacda casr lama tukan jirine labada ragcadeed ee salaada casr dabadeed aw kacday faqaala wuxuu yihi yaa binta abi umayata ina abi umayaay abi umaya gabadhiisiyey sa'alti waxaad isu-aashay can iragcatayni oo bacda alcasri ah gabadhan waxaa la yihahdaa binta abi umaya magaceeda hindu baa la yihahdaa nin shariifa ama hameen dhowto xaflad ka hadlayay muqdisho culimadeena ka mid ah marka wuxuu xaasaskii nebigu tirinayay xaasaskii nebiga markau soo sheeg sheegay buu gabadhan soo gaaray waxaa la yidhaahdaa umu salama hindu yaa ku daraya buu yidhi ina ayaheeda hind marka culimadan ma weydiin buu yidhi dadka kalean weydiiyey qof sheegaa la waayey dad baa faraha u taagtaagadoo waa ku guuleysan waaye waay hindu waa la yidhaahdaa inaayaha ku dara bayiri marka abi umaya bay garan waaye abi umayata nin baa yidhi marka markaa wuxuu yidhi shariifkii ninkii sheega toban dollaran siinaa qofkii sheega abaalmarin baan siinaya toban dollar hadda loo diray marka nin baa wuxuu yidhi abi umayata so gabadha magaceeda sheeg waaye gabadhi magaceedu soo qaban waaye hadeerna waa loo sheegay mogta hindu baa lalahaa umu salama hindu soo ma magaceeda sheeg abi umaya sheegtay magaci hadeer loo sheegay ku dari waay su-aashii qeybo sheeg wuxuu maxaan sameynaa yiri marka abaalmarintii ma wada mutaystay tobankii mise waxa weye lacagtii baa la bixin lasiiy lacagtii wuu diiday wuxuu yidhi wiil yar buu ahaa active wuxuu yidhi maya war maya qaadaa la yidhi illaa walla hooyadaa lambarkeeda sheegaa la yidhi lagu lagu diraya ka dhaartay calaa kulli xaal waa muhiim waxyaalaha in maaragtay lala socdo saxaabada iyo abtiriskooda iyo taariikhda marka wuxuu yihi labadaa ragcadood baa id weydiisa wainahu ataanii naasun dad baa ii yimid baa nebigu yihi min cabdi qays reer cabdi qays fashaqaluunii can ragcatayni labadii ragcadood bay iga mashquuliyeen allatayni labadaa ragcadood bacda uhri ah bacda duhr kusoo raatay waa maleh laba ragcadood ugu yaraan labadii bay iga mashquuliyeen nebigii la shireen lasoo ula fadhiyeen casarkiiyaa soo galay casarkii baa la tukaday markii casarka laga baxa nebigu raatibadii ka tagtay bu u kaca sabab bay leedaha soo maa salaad u leeyahy fahumaa labadii laga mashquuliyey haataani labadan hadda aan tukanaya wey humaa haataan humaa haataani waay war macaan dheh saasaa nabigu yihi alayh islat slam marka fiiriyo shan wakti baa hadda salaadan la diiday laba wakti waxay ku xiran yihiin salaada falideeda adigo haddaa salaada fasho wixii ka dambeeyaa laguu diiri bacda salaati اlcasri bacda salaati subxi inta aada weli subaxa tukan ama casarka tukan waxaad doontaa samayn ka dhaayo salaad mudlaqa xataa aan sabab lahayn ficilkii salaada ma la timid waa kaa xiranta ilaa wax sabab le mooyaane saddex waktina nafsal wakti baanba ogolayn waktigaanba aqbalaynba qo markay qoraha soo baxayso iyo markay dhacayso iyo markay cirka ku kala baranta ficilkaada kuma xir waay shaydaanka qoraxdu markay soo baxayso iyo markay dhacayso horta gaalooyinku qoraxdii u sujuudayaan oo caabudaan in badanoo ka mid ah shaydaankuna geesihiisu saa qoraxda ugu aadinaya markaasuu dhahayaa waxaa sujuudaya anay ii wadaan sujuudda isagaa sheeganaya oo tirsanaya cirka markay ku kala barantana naartaa la shidaa mishinka naarta baa si fiican batoonada loogu xajinaya batoona hadda dadku yaqaan macnaha aad baa loo shidayaa wey waa la hurinaya ilaa maalinka jumcada mooyaane maalinkaas iyadu warka salaada waa maftuux maka iyo mad- maka haddii la joogana iyada madiina ma- aan ka reebo maka maka maka haddii la joogo salaadu waqti ma leh haluma jara ku soco wey aya saacati min leylin ow nahaarin baa la tukanayaa waay yaa bani cabdi manaaf laa tamnacuu imaa allah ha u diidin addoommada ilaahay yaa saacadday doonaan dawaafaya ama tukanaya gurigaan ilaahay war wacaandhe fasalkaana soo khulaasee wixii kani ku daro unbaa markaas imtaac baa la yidhahdaa kitaabkan baa iyadana aynu fiirinaynaa ayb maka fii kulli waqtin bay la ogol yahay biduuni karaahiyat waa intaynu sheegnay jumcada hadda kan inooga tegayna duusan kuwii noqonayn maalinta jumcadana wuxuu yidhi iyadu waa karaahiye male salaadu xilligaa markay cirka ku kala bananta waay janaazada ka waran waktigii la doonaa la tukan karaa salaada xilligii do- la doonaa la qallayn karaa ayib khulaasadii fasalkaas intaasi noqotay waxaa kuu soo haray hada alfasl isaguna waa fasl yaro macaan faslun hada fasilun weeye wasalaatu ljamaacati jamaacada salaadeedu sunnatun weeye sunnadaasoo mu-akadatun la adkeeyey oo jamaacadaan isku xihanayno masaajidada ma sunna xukunkee u haysataa haddii lagu weydiin lahaa in laysku jamaacaado ma sunna mise maaha kitaabkan hadda wuxuu ku yidhi waa sunni lirijaali iyo wanisaaiba rag iyo dumarba waa ogaan doontaa wixii muctamadku noqdo walima rawaahu lbukhaariyu wamuslimu can cabdillaahi bni cumar radi allahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu caleyh wasalam qaal salaatu ljamaacati jamaacada salaadeedu tafdulu waxay iska siyaadsan tahay ka fadli badan tahay salaatalfadi kelinimada salaadeeda bisabcin wacishriina daraja toddoba iyo labaatan darajo salaaة اlfadhi bimacnaa almunfarid kan keligiisa walasax sida asaxa annahaa jamaacada salaat اljamaacadu fardu kifaaya wey waa fardu kifaaya fii xaqi الrijaali almuqimiin ragga meel kunigi xaqooda waa fardu kifaaya fardu cayn maa bxayثu meel weliba laga ogo yadharu shicaruhaa shicaarkeedu ka daahirayo ka muuqanayo walima rawaahu abu daawuud wasaxaxahu ibnu xibaan wuxuu nebigu yidhi maa min alaaatin saddex ma jiraanoo fii qaryatin tuulo jooga ow badwin baadiye oo laa tuqaamu fiihim ljamaaca dhexdooda aan jamaaco la oogeyn wa fii riwaayatin asalaatu aan la oogeyn dhexdooda ila istaxwadaa waxaa ka qaalib noqday calayhim dushooda ashaydaanu istaxwada waaya waka shaydaan baa ka qaalib noqday ay galabahum waa ka qaalib noqday wastawlaa calayhim waa ka qaalib noqday waxawalahum ileyh xaggiisa u xawish xawilaad ma taqaan xaggiisa u leexsaday wey waaya wa cala lmaamuumi maamuumka waxaa waajib ku ah an yanwiya inuu niyeyso al-timaama dayasho duuna alimaam imaam kasta waajib kuma aha imaamnimo inuu niyeysto maamuumku maamuumnimo waa inuu niyeyso laakiin imaamku imaamnimo inuu niyeyso salaadahan faraaisha caadiga ah waajib kuma ah waa u sunna laakiin soo ajaru helo liyasaxa maamuumku waa ku khasab liyasaxa soo u asaxo iqtidaau ku dayashadiisa oo wayakuuna lahu uuna ugu ahaado thawaabuljamaaca jamaacada thawaabkeedu camalan oo bixadiid lagu camal falayo bixadiidi inama alacmaal inta kale ku dar wey waa dhibic dhibic dhibic waa dhaash dhaash inama alacmaalu biniyaat waay wayajuusu waxaa kaloo bannaan an ya'tama alxuru qof xoro inuu ku xirto bilcabdi addoon addoonkaa imaama walbaaliqu qof qaangaaray inuu ku xirto bilmuraahiqi wiil qaangaar u dhowaaday muraahiq aan weli dhabu qaangaarin huwa aladii qaaraba albuluqa waa ninka qaangaarnimada u dhowaaday walmaraadu bihi hunaa halka waxaa looga jeedaa asabiyu lmumayiz ilmo sabi ah oo wax kala soocaya lakin wax garanaya tukanka yaqaan lma rawaahu الbukhaariyu ana camra bna salm camr bnu salma radi allahu canhu kaana wuxuu ahaa yaumu qowmuhu qoomkiisa kii u imaam noqda wa huwa ibnu sitin lix sano wiilkeeda uu yahay aw sabci siniina sabci siniina toddoba sano isagoo jira imaam baa la yihi tolkaa u noqo adaa qur-aanka yaqaana qur-aankiiba barta lix jir hadalkiiba kari layin kuwaane iyo hikaadi iyo farti imaam baa waxaa looga dhigay qabiilo dhan isagu adaa u imaama ha loo ogolaad ya u laba jibaar laba iyo toban jir baa hadda aan xataa lagu aamini karin in badan dadka qaarkiis allahu akbar walaa tasixu ma ansaxayso qudwatu rajuli nin ku xirashadiis bimra'atin haweeney ninkii baa ma'muum noqday haweenayow ku xirta iimaan bay noqotay ma asaxayso rawaa abu daawuud wagayruh can malik bni lxuwayrith radia allahu canhu qaal samictu rasuula اllahi salى اllah alay slam yaquul man zaara qowman qolo qofkii soo booqda falaa yaumahum yuusan imaam u noqonin qolaa halkan ka tagtayoo dadba xaafad iyo dad iyo magaalo meel baa soo booqatay adigu anaa imaam noqonay isagu ma dhahi kadhid dad baa gurigooda joogtaaye qolaa soo booqotay waaye ee maxaa jira waliyaummahum dadka ha u imaam noqdo rajulun nin oo minhum ka mida hadday ku ogolaadaan ku dhahaan sheekh adigu natuji maanta kugu ikraamaan ahlan wasahlan ama haddii kale may may waa lagaa leeyahy waaye marka rajulun baa la yihi meeshan laga fahmay arag wa mafhuumuhu waxa weeye mafhuumiya manduuq baa jira mogto ana almarata haweenaydu laa taumu lqowma qoomka inaysan u imaam noqonayn wa fiihim xaal dhexdooda arijaal horjoogaan dumar kale imaam ha noqoto walaa qaariin walaa tasixu qudwatu qaari'in intaasaa ku jira meesha nin qaari ah qof qaari ah oo faatixada yaqaan ku xirashadiisu asixi mayso biumiyin mid ebir mid ummi ah ku xirto ummi waa maxay inaan faatixada aqoon faatixadao dhan hadday duntaysanaa meel ka mid oo faatixada khaldaya kana meesha kaasi khaldayo ma'muumka ah waa qaari oo waa yaqaan kan wix yaqaana kuma xihan karo kaan hadda meesha ku khaldan tahay ina iska tukado xiisu keligiis waa u asaxayaan intuu ka baranayo ma fahantay laakiin mucalimiintii iyo mashaayikhdii faatixada si fiican usoo bartay mid faatixadii jejebinaya aan garanayn oo meesha iskaga magacaaban inuu imaamka yahay kuma xiranayaan oo isagii faatixada khaldaya mama garanaye waay baa waa loo soo magacaabay maxkamadii dowlad wuxuu soo magacaaba ama isagaa meesha un jooga ma ma ogi waa qiyaasta alqaariu huwa aladii muqri iyo qaari baa kala jira alqaari aladii yuxsinu hagaajinaya wey qiraaءaة اfaatixati faatixada waa yaqaa ninkaani wاlumiyu huwa اladii midka weeye yukilu dhimaya bxarfin minha xarf faatixada ka mid a walam tasixa اlqudwaةu bih in lagu daydana ma asaxayso لأna qiraaءata faatixada akrinteeda kaamilatan xaalay tahay rugni waa rugni faatixadoo dhan in la akriyo waa rugni kama calimta saa soo ogaatay wasaxat salaatuhu kan aan faatixada meel ka mid a khaldaya salaadiisu waa asaxday linafsihi isaga keli ahaantiisa daruuratan waa daruuro ahaan waa daruura keentay waa licadami qudrati karidiisa la-aanteeda wuxuusan awoodin cala tacalumi barasho tacalumkiibuusan awoodin waayahay tacalumkii barashadiiba kari waa meel baa la haysata waayahay intaada halkaa gaarin في hadiه الmasaaئل hadduu wax ku ziyaadiyo kitaabka imtaaca la yihaahdo iyana bal soo khulaase jamaaco inta u yar oo isku xihan ka dha waa nin imaama iyo ma'muum waa laba qof waaya sunna wuxuu ugu sheegay muctamadka madhabku waa fardu kifaaya laakiin jumcada iyadu waa fardu cayn qofkii shuruudda laga helo jamaaco in lagu tukado ummadan khasaa'isteeda weeye qofkii u horreeyey oo tukadaana binu aadamku waa nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam waagi hore makaysaa laskuma xiran jireen magaalada madiinatulmunawara nebiguna waa ka ogay waana daa'imay waagi horena kow kow baa loo tukan jiray war warkaas waka dumarka iyo musaafiriintu waa isna waa waa isku jamaacaadi karaa ayib imaamnimo inuu imaamku niyeysto waa u fiican tahay isagoo ajar iyo dheeraad u helo iyo jamaacada fadligeeda waaya intaa markuu noo sheegay ummigu dee waa ceeb weeyo nebigaas ammaan bay u tahay annabiyulummiyi haddii la yihahdo nabiga sharaf iyo ammaan bay u tahay isagoo dee aan waxna qori jirin waxna aqrin jirin baa waxaasoo diina lagu soo deji laakiin qofka kale ceeb bay u tahay inuusan waxba garanay nin baa caruurtiisii iyo xaaskiisii tujinaya gurigay ku tukanayaan waa asaxaysaa caruurtaa gadaashiisa istaagaysa wiilasha ah gadaalna waxaa kasii istaagaya wiilasha xaaskii iyo gabdhihii wiilashaan yaryaroo ardadaa nala tukada safku hadduu kala dhiman yahay buuxiyaa la leeyahay buuxiya safka laakiin dumarka buuxiya safka la dhihi maayo ragga safkiisa soo geli maaya safafka ragga waxaa ugu fiican kan ugu horeeya safafka dumarka kan u fiicanna waa kan u dambeeya waagi hore kala xirkan ragga iyo dumarku ma lahayn waa la isku muuqday waaya imaamku ma'muumku waa inuu la socdo imaamka guurguuridiisa ama waa arkaya ama codkaa soo gaaraya ama safafka qaarkood ba arkaya ama mubaliqa allahu akbar leebuu maqlaya iyo wixii la mid a waa la gartay wuxuu ka hadlayaa masaa-il kale oo kale iska wada muhiim ah laa tasixu salaatu khalfa almidyaac idaacad ama telefisiyoon in salaad lagu xirto ma asaxso ninka meeshaan ka hadlaya meeshuu jooga iyo meeshaa joogta aada u kala fog halkaana wuxuu arkay taraawiix laiska tukanayay iyo salaado nin cod macaanoo meelahaas xaramka ama meel kala jooga markaasuu raadiya inta halkaan dhigta oo iskaga xirta halkaasuu kala socdaa ama telefisyonkii baa halkaas shaashada uga muuqataa laa tasix ma ansaxayso hada halkaan hawshaa kalama socon kadhig tilaabadaada ma gaadha halkaas waaye intaan marka hal mar carabka mari waayo mowducin baa la yihahda masalada masale caan ah galbeedka soomaaliya waa soomaali galbeed baa la yidhaahdaa waa ka caan waxaa la yidhaahdaa nin baa waxaa la yidhi kitaabka akrinayado rag buu dadku u akrinayay baa si loogu akrinay mdha waxa la yidhi tafsiir baa meel hiblaayo laga bilaabay isagu meel jegjaga ka ka shishaysuu joogaa saa la yidhi jegjagaa waxaa laga bilaabay tafsiirka saa midhaa rag u akrinayay baa tafsiirkii soo aado soo yaaca kasoo tegay casharka kitaabka la akrinay kitaabahan lagama tago sideedaba hawsha markay saa dhacdayba waxa uu yidhi badanaa midaan wa ayu mowdicin ay ku fadhido macnaha aan fasiri karin وأي موضع صلى في المسجد بصلاة الإمام فيه وهو عالم بصلاته أجزأه ما لم يتقدم عليه وإلا صلى في المسجد ما, ما لم يتقدم عليه هل كان سكوتها ميدا يكون دبا قد سنتها وأي موضع معناها يكون فرده بدنا أوه oo karintii daandigeed tafsiir uga sii dhacaya meel lasoo maro oo de marka lasoo socdo mid halkaas tafsiir uga sii daadagayo oo de gaar si- halkaas karinta halkaa uga sii dhacaya oo tafsiir usii socdo ayu mowdicintaana aan garanayn kaasi badan ah. ama ama waxay dhihi jireen kaalaa mardha ya waayu mowdicina aan garanay hada ayu mowdic marka u fiirsada waayu mowdicin waayu mowdicin mowdic kii ka aho waayu mowdicin mowdic kasta mowdic kii ka meel mowdic kii ka aho sallaa uu tukado ma'muumku faacilka halkaasi sallaa musalligu ma'muumku uu tukado meel kasta oo ma'muumku kaga tukado fil masjidi masaajidka kaga tukado bisalaati limaami murtabidan ama raabidan salaata waxaa leeyahay salaadiisa mid ku xiray bisalaati limaami imaamka salaadiisa oo fiihi fi lmasjid ah salaada imaamka uu ku xiran yahay walxaal huwa ma'muumkuna caalimun ku cilmi leeyahay bisalaatihi imaamka salaadiisa uu la socdo meel kastoo ma'muumku masaajidka ka taagan yahay kuna xiran yahay imaam imaamkuna masaajidka joogo ajzahu waa u gudaya waa ku xihan karaa masaajidku inkasta ha la ekaado mar haddii uu la socdo dhaqdhaqaaqa maa lam yataqadam calayhi intuusan ka hormarin maamuumku hadduusan imaamka ka horrayn meele waxaa jira dad masaajidada inkay buuxsamaan say usoo banaanka ugu tukanayaan bay xataa masaajidka ilinkiisa horey ku tukanayaan waa dhacdaa nairobidaas yaan ka ku aragna ma ma ma jirdho ma asaxiso iyo meel kastaba waay aan kusoo noqonaya dhamaystir bal casharka wain sallaa hadduu tukado mamuumku imaamku fi lmasjidi hadduu ku tukado walma'muumuna ku tukada khaarij almasjidi masaajidka dabadiis qariiban makaanan qariiban meel u dhow minhu meel u dhow oo u dhow waa maxay saddex boqol oo dhudhun aan uga badnayn walxaal huwa ma'muumkuna caalimun ku cilmi leeyahay bisalaatihi imaamka salaadiisa walxallaa xaaila wax teedahana aysan jirin waaye ilaa waxa weeyaan hadda ma'muumkii dabadda masaajidku joogaa imaamkiina masaajidku ku jira laakiin saddex boqoloo dhun ugama foga wahuwa caalimun bisalaati ma'muumkuna waa caalim buu ku yahay salaada imaamkii meesha marayso walaa xaaila teedna ma jiro istidraaqa iyo gaaridda mancinaya walaa xaailana hunaaka ma ahan jaaza bannaan wey jaaza bannaan waxaa soo qabataa lambarka hore oo saddex aniga ii qoray ay bisalaatil'imaami xagee la socotaa wahuwa caalimun bisalaatihi bisalaatilimaami kaan yasmachu waa inuu maqlayo ow yaraahu waa inuu jeedo ow yasmaca mubaliqan mubaliq buu maqlayaa ow yaraa bacda safi safka barkiis buu arkaya halkaana wuxuu yidhi walaa xaaila xaajizun walaa xaaila ey laa xaajiza yamnacu xaajiz mancinaya alistidraaqa gaaridda awil mushaahadata arkidda ma jiro waay markaa waa ku xihan karaa waay marka dee meelahay iskugu imaanayaan imaamka iyo ma'muumku waa iyadii hadday masaajid tahay hadday bannaan tahay haddii mid masaajid ku jiro midna dabadda u jooga arrimahaas waa iyadii laga hadli jiray waa iyadii weeyaan wax kale maaha waay masaaisha halkaas soo dhigay waktigaas ka kooban wa ayu mowdicin mowdic kiika ayu ismu shardin ismu shardi jaazim waa mubtada marka khabarkiisina waa jumladan ficlu shardiga ah oo waa sallaada waayo raabid baa la keenayaa meesha lasoo qadaraya waa fiih wa ayu mowdicin mowdac kii ka aho sallaa uu tukado ma'muumku waay fi lmasjidi masaajidka dhexdiisa uu ku tukado sallaa uu tukado ama fi lmasjid uu ku tukado bisalaatilimaami raabidan xaalu yahay mid xiray salaatahu salaadiisa bisalaatilimaami taasaa lasoo qadaraya fiihi fi lmasjidi xagee bisalaati limaami oo fiihi fi lmasjidi ah walxaal huwa caalimun tanna waa la xaalaynaya oo ku cilmi leeyahay ma'muumku bisalaatihi imaamka salaadiisa ajza-hu waa u gudahayaa maa lam yataqadam calayh intuusan ma'muumku imaamka ka hormarin intaa weeye waaye inta uusan ka hormarin marka sallaa ma'muumku uu tukado baa leedahay ama sallaa ayilmusalli waa isla sigi kii tukanayay ajza-hu waa u guday ay kafaahu daalika arrinkaasaa ku filan wey xirashadiisi waaiyo irash waa u asaxda haddou laakiin ciribta kala hormaro ma ansaxayso salaadiisa ma guntamin hadday imaamka iyo ma'muumku siman yihiin dhib ma leh waxaase fiican inuu xoogaa ka dambeeyo ayaa fiican waay wallahu subxaanaه wa tacaala aclam sawaab